saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinanine hayno kala sokeeyaan ayayno sinanine hayno salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiyaha isnaha idiin soo gaarayaba waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka dooda isbuuca oo toddobaad walba mar aad ka dhegeysataan raadiyaha isnaai siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba magaartis waxaana barnaamijka halkan idinkala socodsiiyo anigoo cabdiweli axmed hilow litima cadee
saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinanine mar kale kusoo dhowaada barnaamijka dooda isbuuca toddobaad walba waxaad maqashaan mawduucyo kala duwan oo aynu kaga doodayno ahmiyadda ay bulshada u leedahay dhacdooyinka wakhti xaadirkaasi taagan toddobaadkan eebaha duraali ka noqda waxaan ku eegeynaa kulan dood ah oo looga hadlayay muhiimadda ay leedahay maalinta dhallinyarada soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada jawabhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaag farayantintaas aynu kaaga gudubno kulanka ayaa sidaan u dhacay run ahaantii muhiimad weyn iyo miisaan aad iyo aad u culus ayay ku fadhisaa maalinta shan iyo tobanka mey waana maalinta dhallinyarada soomaaliyeed waa maalin muhiim ah oon ku xasuusan karno dhalinyarada markii hore magaca s y c kusoo bilowday ee somaali use calaab la dhihi jiray markii dambena magacoodu oo noqday s y l ama somali youth league run ahaantii waa maalin aan kusoo xasuusan karno haliyeeyadii dhalinyarada ahaay saddex iyo tobankii dhalinyaro ee soomaaliya u horseeday maantay gobonimada aan ku noolnahay amaba dal madax bannaan aan ku nahay isla markaasina dowlad caalamka dowladaha caalamka jiro ka mid ah madax banaanideeda dhuleed iyo mid walbaba haysato inaan noqono ayay aas-aas iyo asal usoo ahaayeen waa dhalinyaro run ahaantii maantay ama maalmaha la midka ee taariikhda ah in la xuso mudan islamarkaasina halgankoodii iyo dadaal dadaalkii ay usoo hureen xornimada dalkeena soomaaliyeed wax badan in laga barto islamarkaasina diiradda la saaro sidii cilmiga laga bartay dhalinyarada iyo jiilka maanta ay ugu dabaqi lahaayeen dowlad dhiska soomaaliya badbaadinta soomaaliya isla markaasina loo arki lahaay mustaqbalka soomaaliya sidaan dhaanta oo maxay ahaytoy mustaqbal ifaya leh jiilasha dambena ay gaari karto dowladnimo macquula oo la isku halay karo run ahaantii dhalinyaradii hore ee swal waxay ahaayeen dhalinyaro soomaaliyeed dhalinyarada haddana waa dhalinyaro soomaaliyeed waxaas waxay ka siman yihiin waxaa ka jirto soomaalinimada iyo dhalinyaronimada laakiin run ahaantii faraqi aad iyo aad u weynaa jirto dhalinyaradii markaas kacay waxay qaadeen dhalinyarada xilligoodii jirtay ee jiilkoodii ahayd generationkoodii ahayd maxay ahaytoy waajib ayay faradulcayna maxay faradul kifaaya ayay ka qaadeen oo ayagu maadaama xornimadii dalka ee dhiiga uureen waxay lamid tahay dhalinyaradii xilligoodii oo dhan dhalinyaro fiican oo xornimada dalkooda dhiiga uhuraya inay ahaayeen ayay ka dhigan tahay dhalinyarada hadda jirta laakiin dalka soomaaliyeed gobonimada nabadda ammaanka siyaasadda badanaa waxaa la dhahaa jaanis fiican oo ku filan lama siiyo waa la hagradaa waa la xagaldaaciyaa laakiin ayagay ahayd inay dadaalaan ordaan boodaan kacaan kufaan maadaama boqolkiiba toddobaatii shan ku dhowaad ay ka yihiin ummadda soomaaliyeed ayagaa la rabay inay saameynta ugu badan ay geystaan laakiin markii aan tusaale usoo qaato istanbul magaalada weyn ee arkeysid waxaa furtay ama maxay ahaydtoy fatix oo ka mid ahaa cusmaaniyiintii ka mid ahaa fatix sideed iyo toban jir oo ku furtay saxaabadii asxaabtii u waaweyneyd asxaabtii jaliilka ahayd qaar ayaa sidaas lamida da aad u yar guulo fara badan iyo ciidamo fara badan soo hogaamiyeen guulo fara badanna soo hooyeen marka waxaa leeyahay maxay ahaydtoy xilligii dhalinyarada noocaasi guulaha adduunka soo hooysay dhalinyarada israael da-doodii ayaa ku jirtiine ha u fakerinina markii aad toban jir tihiin u fakera sidii labaatan jir ha u fakerina adinkoo labaatan jira sidii toban jirkii hana u fakerina adinkoo soddon jira sidii labaatan jirkii waxaa u fakertiin mar walba da-diina toban sano ka weynaada fikraddiina iyo maskaxda idin saaran ha ka weynaato da-da aa ku jirtiin markii aad labaatan jir tihiin waa inaa u fakertiin sidii soddon jir markaa soddon jir tihiinna sidii afartan jir markaa afartan jir tihiinna sidii konton jir waa inaa u fakertiin waa inaa mar walba toban sano ka weynaatiin maskaxdiina iyo caqligiina iyo fikirkiina iyo maxay ahayto himiladiina iyo hadafkiinuba waa inay toban sano ahed ahaataa waa inay toban sano idinka sarreysaa isla markaasina aad maxay ahayto dad dadaalaya macnole adduunkana qofka xamaaliga ah wuxuu qabtaa shaqada ugu adag markuu shaqada ugu adag qabtana wuxuu helaa lacagta ugu yar shan iyo tobanka mey maalinta dhalinyarta soomaaliyeed waa maalin ugu weyn ugu qiimo badan nabadda midnimada wadajirka wadajirka iyo aqoonta maanta aan ku taagannahay ee aan ku raaxaysanayno waa maalintii sababtu ee inaan halkaan ku soo gaarno guud ahaana waxaan ugu mahadcelinaynaa cid alle ciddii ka qayb qaadatay maanta inaan halkaan soo gaarno heer kasii fiicanna waa rajaynaynaa inaan ku gaari doono shan iyo tobanka mey waxaan ognahay dhibaatada loo soo maray shan iyo toban qof hodoo isxilqaamay ayaa dalkan u istaagay si ay gumaysiga iskaga dulqaadaan si ay u diidaan dalkan inuu nabad la-aan ahaa nabad la-aan inuu ahaado si ay u diidaan gumaysi inay ku noolaadaan si ay u noqdaan dad xora balse waxaan maanta haysanaa dhalinyar intaasoo milyan ka badan oo dalka joogta gudihiisa mar walbana diyaar u ah inay ka qayb qaataan horumarka nabadda iyo dibudhiska dalka shan iyo tobanka may oo ah maalintan ugu qiimaha badan guud ahaan waxaan jeclahay mar kale inaan u hambaliyo dhammaan dhalinyarta soomaali dhalinyarta jowar waxaan ka codsanayaa sida quruxda badan ee hadday u taagan yihiin ee kula shaqaynayeen maamulka ama guud ahaan dowlad goboleedka hirshabelle inaan kasii laba jibaarno maalintan waxay ku timid maalin taariikhi ah xuskii dhalinyaradii s y l aad waxaan ugu xumaa maanta in annagoo halgankaas iyo midnimadaas loola soo jeediyay inaan ku mashquulno qabiil iyo wax uruna oo maanta aysan u qalmin qarnimada soomaaliyeed waxaan jeclahay waxaan jeclahay inaan noqono dadkii bedelayay maaragtay qabkaas iyo maaragtay qurunkaas ummadda soomaaliyeed la dhex dhigay cidna cidna kama fadli badno waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaan noqono dhalinyaro u midaysan inay ka dhiigido wax walba oo dulmi ah oo midnimadii iyo sharafkii iyo qiimkii soomaaliyeed xaga daacinayo soomaalidu waxay tiraahdaa far keligeeda fool ma dhaqdo waxay dhahaan soomaalidu gacmo wadajiray wax gugooyaan horta wadajirka iyo midnimada iyo is-abaabulka way ku yaryihiin keliya dhalinyarta maahan communitigeena ama bulshadeena qayb walboo ka mid a ayaa abaabul iyo isku duubni iyo wadajir oo isu ka jirin laba meel iskugu imaato oo heshiiso oo wax fiicanoo horumara ka hadasho lama helaayo laakiin waa la helaa boqolaal fadhi kudirir iyo maalacni ka hadlo iyo buuq iyo qabyaalad waxaa loo joogin kadibna ayagoo waxba kala faa'iidinoo dembi aruursaday kala tago waa sida lagu helaa aaday u fududahay laakiin way adag tahay sida lagu hero sida lagu helo dhalinyaro aayahooda ka talisa dhalinyaro aqoonta waxbarashada valuega ama qiimaha bulshada ay ku kordhi karaan ka hadlo dhalinyaro siyaasadda iyo masiirka dalka falaqeeyo sida si oo lama rabo oo maxay ahaytoy madadaala madadaalo camala waxaa la rabaa si dhaba oo shaqaa oo hogaamina oo maxay ahaytoy door noocee ku yeelan karnaa maxaan ka dhigi karnaa maxaan soo kordhi karnaa dhalinyaro dheheyso dhalinyaro wax akrinayso adduunka wax akhriska iyo buwaagta ayuu cilmiga ugu badan ku jiraa dhalinyaro wax akrinayso dhalinyaro fagaara ka hadal leh ma jiraan dhalinyaro public speaking iyo fagaara ka hadal iyo caqliyad iyo mindset iyo maskax ku filan leh oo maantay cadkooda dhacsa kara ma jiraane cid xagal daacisay iyo cid qoorsagaar ku haysa dhalinyarada ma jirta ani waa se aaminsanahay waxaa xagal daaciyey oo qoorsagaaro ku hayso waa garaadkooda iyo garashadooda xagal daacisay oo qorsagaaro ku haysaa dhihi karnaa garaadkooda iyo garashadooda wax badana ka bedelaan dhalinyarada markaas muhiimad iyo door muhiima yeelanayaan anu taasa aaminsana hana midaysnaadaan maantay dhan walba waxaa oga jirnaa garaafkeena garaafka waxaa la dhahaa waxyaabaha wax lagu cabiro garaafka ka mid a garaafkeenu maantay dhan dhaqaala haddii la dhaho wuu hooseeyaa dhan siyaasad haddii la dhaho wuu hooseeyaa dhan arrimo bulsho haddii la dhaho waan hooseenaa dhan dhismo haddii la dhaho waan hooseenaa dhan adeeg caafimaad haddii la dhaho waa hooseenaa dhan waxbarasho haddii la dhaho waa hooseenaa dhan cadaaladeed oo number one inaan ka dhigay ee ahaydna dhan cadaaladeed iyo dhan dastuur iyo dhan maamul islaam dhan diimeed dhan walba waa ka hooseenaa dhalinyaro ilahi subxaana qaadirka inaan wax ku heshiino qodobo ku heshiino aan diinta kasoo horjeedin oo aan dabaqno oo aan ku horumarno nooma diidano laakiin waxaa u malaysaa waxyaabihii diinta kasoo horjeeday oo aan fiicneen in maanta dhallinyaradeenii iyo habkeenii dowlada iyo systemskeenii ay kamid ahayd musuq maasuqa ay kamid ahayd tuugnimadu ay kamid ahayd boobka hantida qaranka inay maanta aad nagu faaftay dhalinyaro arrimahan aan sheegay oo dhan inaan ka wada fadhiisano anugu waa idinka mid ahay qayb idinka mid ahay inaan ka wada fadhiisano inaan falanqayno ka wada shirno oo aan samaysano qeybta dhalinyarada dhan walba degmo walba inaan ku yeelano degmo walba iyo tuulo walba soomaaliya ka mid a inaan ku yeelano qeyb dhalinyarada ah oo masiirkeena ayaheena ka hadasho inaan tuulo walba ku yeelano inaan deegaan walba ku yeelano inaan degmo walba ku yeelano inaan heer gobol ahaano inaan isdaadejino inagoo ismaalgelino midowno aayaha iyo masiirka dalka iyo jiilka dhabarkeena ku jira iyo jiilka aan dhalnayn nool nool intaba inaan bright future ama mustaqbal ifaya inaan u abuurno waa wax aad iyo aad muhiim u ah waa inaan ka qaadanaa dhallinyaradeenii hore ee waalidiinteenii awowyaasheenii s y l waa inaan wax badan ka baranaa oo aan sidii aan wax u bedeli lahayn ula imaan lahayn saameyn iyo taya fiican waa inaan ka fikirnaa ani fariintaa u dirayo keliya dhalinyarada reer hirshabelle iyo jowhar maahane dhalinyarada soomaaliyeed fariintaa u dirayo waa fariintaas waxaan rajeynaa fariintaas inaan anigana waa ku jiraayo annaga aan isku diraayo waa inaan isbedel la imaanaa waa in qiimaha aan adduunka bulshada aan ku dareynaa waa inuu qiimo dhaba ahaadaa waa in nalaga sheekeeyaa oo la dhahaa walle dhalinyarow dalkaan leeyahay dhalinyaraa u kacday marxaladda adkeed dhalinyaraa ka badbaadaysa waa in la dhahaa sidaas lamida dhalinyaro keliya maahan maanta mawduuca dhalinyaro ku saabsanayo hoyooyinkana waa u diraa awowyaashii aabayaashana waa u diraa dhammaan bulshada qaybeeda kala duwanaa u diraa war aan istaagno marxaladda aan ku jirno sida aan uga dhaqaaqi lahayn aan falankeeda qabanno maalmaha oo loo dabaaldegayo noocan oo kale inta la isku imaado la qiiroodo in halkaas ay ku dhammaato lagu hilmaamo maahan ee waa in maalin walba ee maxay ahaytoy aan ka wada hadalnaa mawaadiicda muhiimka miiska saarnaa islamarkaasina aan isdhiiragelinaa intaasaan dabcan aan leeyahay dhallinyarada iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed guud ahaan barnaamijka dooda waana keentahay hadda barnaamij ciinkana kulaan kulmi doon sidaa iyo ammaana allah
saxiibadaadu waa dar kula socdo suusan ahaadiyo daar kala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayaynoo sinaanine haynoo kala sokeeyaan